warar soo baxaya ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada ee dowladda xabashida etoobiya ninka lagu magacaabo birhano joola ay la soo deristay xaalado caafimaad islamarkaana uu shaqada ka maqan yahay dalka ruushka ayaa lasoo warinayaa inuu aaday taliyahan saraakiil ciidan ayaana xaqiijiyey in taliyaha ay xaalad caafimaad la soo deristay wararka ayaa intaas ku daraya in toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ciidanka xabashida etoobiya maamulayay genaraal kataju kadhina oo ah taliyaha sirdoonka ee ciidamada etoobiya sidoo kalena ahaa gacanta midig ee berhano jula jula ayaa dabayaaqadii bishii labaad ee isla sanadkan booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada muqdisho waxaana kulankoodaas uu ahaa mid lagu gorfeynayay sii joogitaanka ciidamada etoobiya ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin howlgalka au som ee fadhiidka noqday islamarkaana maalgelintiisu ay ka deerinayaan shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana maalmo ka hor jula isaga oo ay weheliyaan wafdi uu hogaaminayay sidoo kale booqasho ku tagay caasimada wadanka ruushka ee magaalada moscow halkaas oo uu kula kulmay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka iyagoona ka wada hadlay arrimo ku saabsan dana wadaagga xasiloonida gobolka safarkiisan berhano jula loogu qaaday ruushka ayaa ka dhigan in etoobiya iyo ruushka uu ka dhexeeyo iskaashi military kaa oo ay ku xoojinayaan xiriirkooda difaaca labada dal